waxaan maraynay masaladii ku saabsanayd ruuxa shuruudaha loo baahan yahay marka la gaalaysiinayo in la helo waxaa ka mid ah in wax loo caddeeyo xujada lagu oogo shubhadan laga saaro hadallada culimmada ee arrintaa ku saabsan aad bay u fara badan yihiin laakiin hal kelimo oo sheekhulislaam ibnu taymiya fii majmuuci alfataawa waxa uu leeyahay aniga waxaan ka mid ahay buu yihi dadka ugu badan ama ugu weyn ee dadka u diida ka reeba can an yunsaba mucayanun ilaa takfiir ruux gooni ah in gaalnimo lagu sheego ama fisqi lagu sheego ama macsiyo lagu sheego ilaa idaa culima annahu qad qaamat calayhi alxujatu arisaaliya ilaa in la ogaado inay xujadii risaalada iyo cilmigu soo gaadhay mooye middaasoo ciddii khilaafta mar uu noqonayo gaal marna uu noqonayo faasiq marna uu noqonayo caasi wuxuu yidhi wainii uqarir ana allaha qafara lihadihi اlummati khaطa'aha anugu waxaan qirayaa buui oon taqriirinayaa ummaddan ilaahay inuu u dhaafay wixii gef uga dhaca wadalika yacumu almasaa'il alkhabariya alqowliya walmasaa'il alcamaliya masaa-isha ictiqaadka iyo kuwa camalka labaduba way soo gelayaan wuxuu yihi wamaa zaala asalafu yatanaasacuuna fii kaiiri min hadihi اlmasaa'il salafku kamayna zuulin inay ku doodayaan in badanoo masaa-ishaa ka mid a ama kuwa ictiqaadigaa ha noqdeen ama kuwa camaligaa ha noqdeen walam yashhad axadu minhum calaa axadin laa bikufrin walaa bifisqin walaa bimacsiya ayagoo arrimaha isku khilaafsan haddana ma dhicin buu leeyahay inuu midkood midka gaalni kale gaalnimo ku qiray ama uu fisqi ku qiray ama macsiyo ku qiray kamaa ankara shubayxun qiraa'ata man qara'a bal cajibtu wayaskharuun ninka la yidhaahdo shurayxin alqaadi nin wuxuu ahaa taabici ah wuxuu inkiray buu yidhi aayadda qur-aanka qiraa'ada dhahaysa bal cajibtu wayaskharuun laba qiraa'o wey bal cajibta wayaskharuun iyo bal cajibtu wayaskharuun cajibtu ma jirta buuyi markaasaa wuxuu yihi ina allaha laa yacjab ilaahay ma cajabo buu yidhi leanna cajibtu marka ta'da la godo alle inuu cajabay bay noqonaysaa alla ma cajabo buu yidhi qiraa'adaasina ma jirto ibraahim nakhaci baa hadalkaasi gaadhay oo isaguna taabici saqiir ahaa markaasa wuxuu yidhi innamaa shurayxun shaacirun yucjibuhu cilmuhu buu yidhi shurayx waa gabayaa buu yidhi cilmigiisaana cajabiyey kaana cabdullaahi aclamu minhu wa kaana yaqra' bal cajibtu cabdullaahi mascuud baa ka cilmi badnaa buu saxaabi ah wuxuuna akhrin jiray bal cajibtu marka qiraa'o cabdillahi mascuud ka sugan shureyx xuu sheegi shureyx xuu sheegi kamaa naasacat caaishatu wagayruha min asaaxaabati fii ru'yati muxamedin rabbahu caaisha waxay saxaabada qaar ka mida kula dooday way ku khilaaftay nebi moxamed rabbigii ma arkay markii habeenkii la sikixeeyey cirka loo sii qaaday ee micraajka ma arkay rabbigii mase muusan arkin caaisha waxay tidhi ma uusan arkin weliba waxay ku dartay man zacama ana muxamedan ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi lfirya bayt ruuxii sheegta nebi moxamed inuu rabbigii arkay habeenkaas ilaahay been abuura duweyn ku sameeyey bay tiri haddana maca daalika wuxuu ihi ibnu taymiya ibnu cabbaas iyo saxaabadii mas'aladaa kaga ra'yi gedisnaa caaisha ma ayna ku sheegin inay yihiin dad ilaahay ku been abuurtay oo gaala ah dad ilaahay ku been abuurtayna kumayna sheegin laakiin maxay tidhi ruuxii yidhaahda nebi maxamed rabbigii buu arkay ilaahay been abuurad buu ku sameeyey dadkii ku khilaafsanaayo ra'yigaa qabay laakiin mayna ku dhihi jirin sidaas waxaa kaloo caaisha saxaabada ku khilaaftay dadka dhintay dadka nool hadalkooda ma maqlayaan waxay ku khilaaftay ruuxii intuu dhinto la aaso baroorta loo barooranaya ee dadka nool u ooyahayaan ma loo cadaabayaa mise loo cadaabi maayo caaisha way ka dooday masaa'il fara badanoo noocaasa waxaa jira saxaabadu isku khilaafsanaayeen buu leey oo qaarkood ay yihiin min almasaa'il alkhabariya oo cilmiga masaaisha loo yidhahdo la yaqaana caqadiga la yidhaahdaa masaa-ishaasaa jiray buu leeyahy haddana maca daalika saxaabadu mukhaalifkooda ku khilaafsan mayna gaalaysiin jirin buu le ilaa uu hadalkii sii waday oo uu yidhi sharku salafkii iyo saxaabadii wuxuu la gaadhay in ay xataa dagaal dhexdoodu maro ayuu gaadhsiiyey ayagoo ahlu sunnadu isku waafaqsan yihiin buuhi labadii kooxeeda islaysayba inay labaduba mu'miniin yihiin dagaalkay dagaalameenna inuusan cadaaladda ka saaraynin maxaa yeelay ruuxii labada dhinacba dadu ijtihaad iyo ta'wiil baa waday buuhi marka ilaa heerkaasaa khilaafkoodu gaadhay haddana maca daalika isma aysan gaalaysiinin buu leeyahy ibnu taymiya caleh raxmatullah ujeeddadu marka waxa waaye in arrinkaasi dadka laga reeboo la yidhaahdo daaya ruuxii xujadu caddaatayoo ku qumtayna ehelkiisu uu xukumo mas'ale waxa weeyaan muqarar ah oo culimmadii sunnadu salafan wa khalafanba madhabkooda ahaawe waxaa kaloo iyadana mudan inaan tilmaanno markaan leenahay xujada dadka ha lagu oogo intaan la xukuminoo xaqa ha loo caddeeyo shubhadana ha laga zuuliyo hadday wuxuun ay istustay oo diin u qaateen markaan sidaas leenahay macnaheedu waxa weeye dadka iyo mujtamacaadka iyo bii-adu way kala duwan tahay bii-ooyinka iyo mujtamacaadka qaarkood cilmi baa gaadhay towxiid baa gaadhay wixii waa u caddaaday sunnadii baa cad cid walba waa garanaysaa masaa'il mujtamaca noocaasoo kale ah masaa-isha waaweynee iska muuqateen qarsoomin ee mujtamaca dhexdiisa masale cad iska ah ee laysleeyahay ruuxani ma garan waayayo caashogaratay waayo masaa-isha noocaasoo kale ah ruuxii ku dhacayay mujtamac noocaasoo aqoontu ku faaftayna dhex jooga markaa masaa-isha saa u muuqato oo kale loogu cudurdaari maayo laakiin waa goorma waa markuu joogo mujtamac iyo bii-o iyo meel cilmigiiyo tawxiidku faafay muuqdana masalada uu ku dhacayna laysleeyahay masaladani masalo uu isagoo kale ku gafi kara ma aha masale ka qarsoomi karta ma aha la dhihi maayo markaasi wuu khaldamay leanna waxa way markaa inuu garanayo oo uu u kasay baa u muuqata marmarka qaarkood waxaa dhici karta mujtamacaasi inaysan diin quman gaadhin ama si khaldan bay diintu u gaadhay wax u caddeeyana muusan helin shirki buu ku dhex jiraa laakiin meeshiisani waxa weeyaan waa heer wuxuu gaadhsiisan yahay wax wax caddeey baa ayna jirin diinta soo gaadhayba waa nooca dariiqooyin baa wax soo gaadhsiiyey towxiidkii baa shirki looga dhigay sunnadii bidcadii baa sunno looga dhigay mujtamaca badankii saasuu rumaysan yahay weli ma gaadhin dacwada iyo tabliiqu meeshii la rabo dadkii waxba uma caddaanin mujtamaca noocaasoo kale sidaasana masaa-isha muuqmuuqatee waaweyn iyo kuwa qarsoonba labadaba ruuxa hadduu ku dhaco waa in la raadiyo la yidhaahdo ruuxan maxaa u geeyey waa in xujada lagu oogo waa in wax loo caddeeyo la kala qaadi maayo almasaa'il aldaahira walmasaa'il alkhafiya oo dadka qaarkood isaga khaldantay dadkan hadda axkaamta qaadanaya soomaaliyana mas'alada aan isleeyahay asal ahaan waa ku khaldan yihin waa masaladan almasaa'il aldaahira oo aan ruuxa loo cudurdaarayna waxay u qaateen inay tahay mas'alo meel walba iyo mujtamac kasta iyo bii-o kasta iska cad wabitaali aan mujtamacna cudurdaar ku lahayn masaa'il alkhafiyana waxay u qaateen masaa-isha la yidhaahdo way qarsoontaayoo mar walba waa khafi sidaana masaladu ma ahee mujtamacaadka iyo bii-aadka iyo asmaanta iyo ashkhaastu waa kala gedisan yihiin wax mujtamac loogu cudurdaarayo agtiisa mas'ale khafiya ka ah baa mujtamac kale masale daahira ka ah xilligii saxaabada masaa'il daahiroo muuqday baa gadaal dambe mas'ale khafiya ka noqotay marka shaqsiguna qiimayn buu u baahan yahay mujtamacuna qiimayn buu u baahan yahay cilmiga gaadhay iyo aqoonta gaadhay qiimayn bay u baahan tahay ruuxa laf ahaantiisa qiimayn buu u baahanya see wax u gaadheen ruuxan wixii ma fahansan yahay laakiin in la yidhaahdo masaa-ishan lagumaba khaldami karo masaa'il daahira la yidhaahda oo ah madhabka uu taqriirinaya ninka la yidhaahdo iskale yacni waxa way abulcula abulcula ninka la yidhahdo caariduljahiga kitaabka lele iskale iyo ragga la midka madhabka ay taqriirinayaan oo dhahaya masaa'il waxaa jirta sideedaba cudurdaar aan galaynin sax maaha wasawaabu waxa weeye culimmada hadalkoodii iyo markaa taqriirkoodi iyo adilada ku noqoto waxay ku xidhan tahay mujtamac kasta goonidiisaa la fiirin ama magaalaha jooga ama baadiyaha joogeen masaa-ishani mujtamacan ma u caddaadayoo masaa'il daahira ma tahay mise maya haddayna masaa'ilin mujtamaca dhexdiisa daahirinoo muuqaninoo u caddaanin mujtamacaasi mas'aladaa ilaa loo caddayn lagu gaalaysiin maayo xataa ha noqoto cinda saxaaba iyo zamankoodii masaa-isha diinta ugu cadcad waagaa ha ahaato laakiin agtooda masale qarsoon waay agtooda masale qarsoon waay shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay wa kaiiru min annaas qad yansha'u fi اlamkinati waاlazmina alladii allatii yandarisu fiiha kaiiru min culuumi اnubuwaat dadka in badanoo ka mid a waxay ku nool yihiin meelo iyo wakhtiyo culuumtii nebigu ay qarsoontay baaba'day dadkii si kale wax u qaateen sunnadii ka qarsoontay tawxiidkii qarsoonay culuumtii in badan ay ka qarsoontay xataa laa yabqa man yuballiqu maa bacaa allahu bihi rasuulahu min alkitaabi waalxikma ilaa ay gaadhaba arrintu dadku inaysan helinba wixii kitaabka iyo sunnada ku yimid alla soo dejiyay wax gaadhsiiyaba inayn helinba wuxuu yidhi wuu sii waday falaa yaclamu kaiirun mima yabcaث allahu bihi rasuulahu walaa yakunu hunaaka man yubaliquhu dalik asaguna ma gaadhin cid gaadhsiisana muusan helin wamilu hada laa yakfur buu yidhi ruuxa noocaasoo kalea ma kufrinayo walihaada itafaqa ala'imatu miaal ahaan buu marka keenay waxay a'immadu isku waafaqeen calى ana man nashaأa bibaadiyaةi baciidaةi can ahli اlcilmi wاliimaan ruuxa ku barbaaray meel baadiye ah oo cilmiga iyo iimaanka ka durugsan aw kaana xadiida cahdin bilislaam ama mar dhow soo islaamay oon wax badan u kala caddayn fa ankara shay-an min hadihi alaxkaami aldaahirati almutawaatira oo inkira axkaamta waaweynee iska muuqatee shareecada inkiraaye fa innahu laa yuxkamu bikufrihi xataa yucarafa maa jaءa bihi rasul sal alay slam la xukumi maayo gaalnimadiisa lamana gaalaysiinayo ilaa loo sheego wuxuu nebigu la yimid sal alay wasalam marka baadiyu ku koray cilmiga iyo ka fog iimaanka ama islaamnimadiisaa cusub qaacidadu ma aha qaacidadu waxa weeye ruuxani bii-aduu ku koray cilmigiiyo tawxiidku ma gaadhay xataa caasimadba ha ku koreen hadduusan gaadhin bimacnaa waxa weye in la gaadhsiiyu bahay intaan la xukumin hadal noocaasoo kale waxaa iskale alimaamu alkhaaabi waxaa iskale ibnu qudaama waxaa hadal noocaasoo kale iskale ibnulqayim caleyh raxmat ullah dhammaantood hadalkood noocaasoo kale leeyihi waxaana ku tusaya xadiidka inoo soo socda xadiidu indiraasi alcilmi baa ku tusaya oo aan u tegi doonna insha allahu tacala waxaan kala soo baxaynaa marka arrinta iyada ah in la yidhaahdo waxaa jira masaa'il daahir ah oo sideedaba meel walba daahir ah oo iska muuqata oo ruuxu hadduu galo jahli aan loogu coordaaraynin sax ma aha fikirkaasi fikir saxsan ma aha fikirka noocaasa in wax lagu wadana sax ma aha fikirkaas oo la yidhaahdo laba ruux keliya cudurdaarna ruux islaamnimadiisu cusubi iyo ruux baadiye uu ku koray war kii magaalo ku koray hadduu la mid yahay oo cilmigii uusan gaadhin adiga baadiye maxaad ugu dhegtay baadiye maxaa ku xidhan miaalka baadiyaha culimmadu ay keenayaan waxa weeye magaalooyinka ayaa cilmigu yaallay baadiyahana jahligaa yaallay laakiin suurada hadda taallaayo waaqica muslimiintu yaalla waxa weeye magaalooyin iyo caasimado iyo mujtamacaadkii dacwo kuman ma gaadhin kii baadiyaha ee cilmigu uusan gaadhin iyo ka magaaladan cilmigii saxdaa gaadhin waa isku mid marka laakiin ninkii qabsaday uun war ninkani baadiye kuma korine muqdishuu ku koray baadiye kuma korine hargeysuu ku koray boosaasuu ku koray man nasha'a bibaadiyati baciidatin baan anigu ku dhaganahay baadiyena kuma korin magaaluu ku koray war saas ma aha hadduu baadiye ku koray iyo hadduu magaalo ku korayba manaadka sharcigee la cuskanayo waxa weeye war ruuxani ma gaadhay heer wixii u caddaan karoo laysdhihi karo mujtamacani xujadii waa ku oogantay ma yahay mise ma gaadhin magaalaha ku koro baadiyaha ku koro kan islaamnimadiisu cusub tahayna cilladu waa taas ka baadiyaha ku korayna waa taas ka magaalo ku korayna haddii cilladaa laga helo waa sidii manaadku marka waxa weeye waxa gaadhay iyo siday wax u gaadheen noocee u yaallaa taasaa marka qiimayn mudan waana masale ijtihaadiya lafteeda oo andaarta iyo aragtidu isku kala bedelaan karto aniga waxaan arki karaa ama ijtihaad ahaan ii muuqan karta in soomaaliya tawxiidku gaadhay dadkii fahmeen masaa-ishay iska caddahay wabittaali ruuxii ku dhacay aan jahli loogu cudura iqaamatulxujana u baahnayn waan arki karaa wadaad kalaa iga gedisnaan kara oo dhihi kara maya qiimayntaadu waa khaldan tahay niyo mujtamacani wax ma gaadhin dad yar baa wax gaadheen wax fahmeen ummad fara badan baa wixii maqlin bal horta dacwadii gaadhsiiya dadka intaydaan gaalaysiinin aragtida nin baa igaga gedisnaan kara bii-adan in la qiimeeyo mujtamacan la qiimeeyo war maxaa gaadhay maxaa masaa'il daahira agtooda ka ah maxaa masaa'il khafiya agtooda ka ah waa mas'alo u baahan ijtihaadi ah andaarta iyo aragtiduna ku kala gedisnaan karta way laakiin yaa loo ogol yahay inay aragtidooda ku kala badalnaato waa culimo caamo meeshan waxba ugama furra caama waxba ugama furna baabkani waa baab culimo waa qadayad ijtihaadi ah waa taxqiiqu lmanaad waa masaa'il ka mida min adaqi alqadaaya alijtihaadiya iyo masaa'il ijtihaad ka mida mas'aladii culimo lahayd wey marka ninkii culimo ijtihaadkaa geli kara marxaban ninkaan geli kari soo maha gaabso meeshuu meeshaadii maaha baabkuna baabkaagii maaha masaa'ishaasi wax yar faahfaahin intaa ka fara badan bay u baahantay laakiin waqtigaan ii saamaxayni laakiin fahamka jira iskamana lihi iskama lihin xamar markaan tegey taqriiban oo aan la fadhiistay muxuu ahaay raggan axkaamta qaata in badanoo ka mida ama ragga culimmada u ah ama ragga axkaamta qaata qaar ka mida aan la fadhiistay oo masaa-ishan aan kala dooday waxaa ii soo baxday suuro dhahaysa waxaan rumaysannahay soomaaliya dadka joogaayey in ay haba yaraatee wax xujay u laaban yihiin in lagu ogo u baahnayn wabittaali shay diinta ka saaraya hadday ku dhacaan otomatikiyan bay gaalo u yihiin sariix waay qiimayntaasina qiimayn saxsan maaha ilaa heer aan gaadhay markii dambe inaad idhaahdo maadaam mujtahid ah oo waxaad rumaysan tahay inaad heer ijtihaad gaadhsiisantood qadaayaadkan xukumi karto mise culimaad u leedahay iyo dad mujtahidiinood u noqoto oo kuu soo xukuma wuxuu yidhi may anigu mujtahid inaana iskuma wado ayib cid kalaa kuu soo xukuntood qaadataa miya haabure culimaan leeyahay masaaishan culimaan u leeyahay ayib ninka culimmada ee qadaayaadkan qaadanaya ee arrimahan hadda aad ii sheegayso axkaamteeda qaatay ee jira ii sheeg waa kuma ninkaasaan rabaa inaan aniga u tago bal qadaayaadkan iyo usuushan aad wax ku xukumaysaan aan aan weydiiyo waxaa la igu jawaabay looma baahna inaan kuu sheegno culimmada noo soo xukunta culimadiina lama yaqaano waa qarsoon tahay asaguna wuxuu leeyahay mujtahid ma ihi oo ninkii qaadan lahaa ma ihi ayb yaa axkaamta qaadanaya wey marka ninka qarsoone caalimkee qaadanaya sheeg soosalisweydiin lama mas'aladan marka lagu salaynayo almasaa'ilu aldaahira bay dadkani ku dhaceen iqaamat lxuja uma baahna jahli loogu cudurdaari maayo shubhada noocaasa shubho saxsan ma aha mujtamaca qiimeyntay saareenna qiidayn saxsan ma aha mujtamaca waxa gaadhay wixii horay ay u haysteenna waxay diin u haysteen buu ah culimaana saa u sheegtay ilaa iyo hadda kuwaa taagan oo u akhrinaya shubahaadkii ku afuufahaya waxay wax gaadheen oo dacwo gaadhay waa dad kooban mujtamaca noocaasa haddaad qiimayna saarta waxbaa wada gaadhay waxna uma baahna kii wax ku dhacana waa gaaloobaya qiimayn saxsan maaha shubhaduna waxay ka dhalatay waa masalada masaa'il اaahira wاlkhafiya daahirada waxaa loogu cudurdaari un xadiiu cahdin bislaamin aw man nashaa bibaadiyatin baciida oo si xun loo fahmay masaladana ishkaalka waxaa dhaliyey ninka iskale kitaabka la yidhaahdo caridu اljahli aculaa la yidhaahdo oo kitaabka marjica wax badan baa ka khaldan wax badan baa ka khaldan oo u baahan taxqiiq badan u baahan masalada haddaan intaa kaga gudbo waxaan u gudbayaa waxyaalaha ruuxa ka hor istaaga in la gaalayso shuruuddii waan soo sheegnay waxaa ka mid ahaan nidhi ruuxa xukunka qaadanaya inuu yahay ruux ehel u ah ijtihaadka waxaa ka mid ahaan nidhi ruuxa wuxuu ku dhacay inuu yahay waxaan ixtimaal aqbali karin waxaa ka mida inuu nascad loo hayo inuu waxani gaalnimo yahay oon laisku khilaafsanayn waxaa ka mid ahaan nidhi in ruuxii wixii loo caddeeyo oo loo sharxo allahuma xaaladda ah in la leeyahay meeshii wixii waa caddaadeen waa masale daahir ah oo xaqiiqo ah oo markaasi mowdac alijtihaad ah waxaan u imaanaynaa qodobo waxaa jira shuruudaas in la helo ruuxii marka la xukumayo waa mid waxaa midda labaada waxyaabo reeba ruuxa gaalaysiintiisana waa inay meesha ka baxdo maxaa ka mid a kow ruuxu waa inuusan jaahil ahayn haddii arrintaasi jahli u geeyey waa macduur la gaalaysiin maayo maxaa diiday in la gaalaysiiyo waa jaahil ruux la baru u baahanya waxaa ku tusaya loo daliishadaa oo sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah khaaabi ibn cabdilbar ibn اlqayim ibn xasmi ibn اlwasiir culimmadaasoo dhan ay u daliishanayaan xadiidka caanka ah xadiid abi hurayra bukhaari iyo muslim ay soo saareen ninbaa wuxuu ahaan jiray noloshiisa reer bani israa'iil waa ninkaas nin naftiisa ku xadgudba oo khalad badan oo dembi badan markay geeridii ku soo xaadirtay ayaa wiilashiisiibuu u dardaarmay wuxuu yidhi nimayow wiilashaydii ma tihin haa adduunka intaan joogay si fiican maydiin koriyo ixsaan maydiin sameeya haa aabbihin ma ahay haa dardaaranka iga qabta haddaan dhinto waxaad samaysaan iguba dab igeliya aniga lafahaygaba guba markaad igubtaanna lafihii shiida markaad shiidaan kadibna dabaysha ku saydha oo bustii lafaha ka soo baxday maalin dabayl badan ay dhacaysa intaad ula tagtaan badda ku saydhoo dabayshu ha kala qaado oo maxaad u samaynaysa wuxuu ihi fawallaah lain qadara allahu calaya layucadibannii cadaaban maa cadabahu axadan buud ilaahay hadduu awood ii helo oo karaba inuu isoo celiyo oo dib ii soo nooleeyo walle wuxuu i cadaabi doonaa cadaab uusan cid kaleba cadaabine si aan u fakado saa igu sameeya waxaa muxuu u sameeyayaa ilaahay qudradiisa iyo awooddiisu ka fakanaya in dib loo soo nooleeyo laysku soo ururiyuu diidan yahay ka shakisan yahay allah inuu awoodi karo sidaa hadduu yeelo inuu isu soo celiyana waa ka shakisanya ama waaba inkirsan yahay wiilashii sidiiba yeeleen markuu dhintay dardaarankii bay fuliyeen way gubeen markay gubeen kadibna dabayshii sidiiba yeeleen allah tabaaraka wa tacaala arladiibuu amar siiyey wuxuu ku yidhi ninkaas wixiisii oo dhan ardoy dhulkiiyow isu soo uruuri isu keen dhulkii amarkiibuu qaato wixii o dhan waa soo urureen ninkii jidhkiisii iyo dhacaankiisi wixiisun waa isku soo noqday waa kaba taagay allah markuu soo hor istaagay wuxuu ku yidhi maa xamalaka calaa maa sanacta buu ku yidhi war waxaad samaysay maxaa kugu xambaaray maxaa kuu geeyey maxaad u samaysay markaasaa wuxuu yidhi yaa rabbi khashyatuka buuri waxaa igu xambaaray cabsidaada cabsidaadaa iga tan badatay waan baqay markaasaa rabbi tabaaraka wa tacaala faqafara lahu ilaahay waa u dembi dhaafay u fiirsada ninku muxuu inkirsan yahay allaha awooddiisana waa inkirsan yahay ama waa ka shakisan yahay soo saaridda dib laysu soo celinayana waa inkirsan yahay waana diidan yahay ama waa ka shakisan yahay soo ma labadaa qodob ruuxa diidani oo muslim baa mise waa gaal ruuxa qaba ilaahay waan ka fakan karaa oo haddii sidaa la ii shiido ilaahay ilama soo celin karo ma muslim baa muslimaa ruuxa qaba inaan la sooba celin dooninoo aakhare aan dib loo soo noolayn doonin oo aakharaba inkirsanaya isu soo noolaynta ma muslima mise muslima waa mabda weyn oo mabaadida ugu cadcad shareecada ka mid haddana maca daalika sidii markuu ku dhintay alla waa u dembi dhaafay maxaa loogu dembi dhaafay oo gaalnimadii ka ilaalisay oo ilaahay qufraantiisa uu ku helay sababtu wax way jaahil buu ahaa jaahil buu ahaa jahligiibaa marka halkaa gaadhsiiyey in jahli loogu cudurdaarayna waxaa qaba culimmada aan soo sheegnay ee hadda aan tirinaynay ayaa qaba sababta ninkaasi gaalnimada looga baajay leanna hadduu gaalnimo ku dhiman lahaa ma ilahay loogu dembi dhaafi lahaa may loomana naxariisteen loomana dembi dhaafeen laakiin inuu ahaa ruux muslim oo iimaan leh waxaanoo dhanna jahli baa u geeyey jahligiibaa ilaahay ugu cudurdaaray sidaasaana rabbi ugu naxariistay ruux muslimoo marka intaa ka yar ku dhacay jahlina u geeyey inaad tidhahdo masaladiisu isaga way iska caddahay loola cudurdaari maayo a way caddahay tiisu maya waa daliil daliilka labaad waxa weeye xadiiska labaad xadiidka xudayfa ibn maaja iyo xaakim baa soo saaray calaa sharti muslim buu saxiix ku yahay sheekh albani buusiri iyo keyrkood baa saxiixinaya iyo xaakim wuxuu nebigu yih sl ly wasalam yadrusu lislaamu kamaa yadrusu washyu thawb islaamku wuu duugoobiyo wuu baabi'i sida marada xararkeeda iyo waxyaalaha lagu qurqurxiyo oo u duugoobo marada waxyaala waxaa jira moogtahay naashnaashoo la saarsaaro muddo markay joogto wuu duugoobaa wuu baaba'aa sidaasoo kale uu islaamku u baabi'i doonaa buu nabi sal ly slam xataa laa yudra maa siyaamun walaa salaatun walaa nusukun walaa sadaq ilaa dadkuba garan waayaan salaad maxaa la yidhaahdaa soon maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaaye nusuk iyo gawrac maxaa la yidhaahdaa sadaqo maxaa la yidhaahdaa iyo sako maba garanayaanba heer wuxuu gaari doonaa islaamku intay dadku uu baabo oo la halmaamo oo laga jaahil noqdo salaad xataa ayna dadku garanayn macnaheedu ma aha ma tukadaan macnaheedu maaha ma tukadaan laakiin wax salaad la yidhahdo maba yaqaanaan soon wax la yidhahdana maba yaqaanaan sakana ma yaqaanaan arkaantii waaweynada diinta ma yaqaanaan nabigu wuxuu sal lay wasalam wala yusraa cala kitaabi illahi fii leylatin falaa yabqa fi lardi minhu aaya habeenimaa qur'aanka lagu soo guurayn doonaa markaasaa qur'aanka dhan la qaadi doonaa hal aayadna ka soo hadhi mayso wa yabqa awaa'ifu min annaas dad baa dhulka ku hadhi doona dad ashaykhu alkabiiru waalcajuus habar islaan duq ah da iyo nin oday ah baa soo hadhi doona dadkaasi waxay leeyihiin adraknaa aabaa'ana calaa hadihi alkalima laa ilaaha ila allah awowyadanna iyo aabbayaashana waxaan ka soo gaadhnay kelimada ah laa ilaaha ila allah diin kale ma yaqaanaan salaad ma yaqaanaan soon ma yaqaanaan sake ma yaqaanaan laakiin awowyadoodu waxay ka dhaxleen oy haystaan kelimada laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah bay diin oo dhan ka hayaan xudayfa markuu qisadaa sheegay oo xadiiskaa sheegay ayaa nin ardaygiisoo sila la yidhaahda baa meesha jooga markaasu wuxuu yidhi maa tuqni canhum laa ilaaha ila allah wahum laa yadruuna maa salaatun walaa siyaamun walaa nusukun walaa sadaqa oo xudayba waxaa weydiiyey dad aan salaad ka warhayn oon soon ka warhayn oon sadaqa ka warhayn oon waxba kala soconin laa ilaaha ila allah maxay u tari buuri laa ilaaha ila allah keligeed oon wax kala wadanin maxay ku biirin buuri xudayfa waa ka jeesaday wuu kama jawaabay su-aashuu dhibsaday mar labaad buu ku celiyey waa ka jeesaday mar saddexaad buu ku celiyey waa ka jeesaday markii saddexaad markuu ku celiyey ayuu wuxuu ku yidhi intuu ku soo jeesaday yaa sila tunjiihi min annaar buui tunjiihi min annaar tunjiihi min annaar naar bay ka badbaadin naar bay ka badbaadin naar bay ka badbaadin buui ilahay baa idinku dhaariya bal u fiirsada dad kelimatu tawxiid mooye diin kale aan kaba warhayninba baa ilaahay naar ka badbaadinaya sababtu maxay tahay dadkani jahli wax wax gaadhsiiya mayna helin diin islaam waxaa ka soo gaadhay laa ilaaha ila allah ayadiina awow iyo abbay ka soo gaadheen ayadii bay hayaan diin kale soo gaadhayna ma jirto intaasuu ilaahay jannada ku geynaya uguna naxariisanaya salaadoo la garan waayo inay diinta ka mid tahay soo masalo weyn maa ya masale yar baa salaadba inaad garan weydo inay diinta islaam ka tirsantah ood sake garan weydo ood xaj garan weydo oodan waxbaba ka aqooninba masaa'il waaweyn oo muuqata soo maha haddana dadkan maxaa loogu cudurdaaro islaamnimadooda laa ilaaha ila allah keliya oon wax kale lahayn maxaa islaamnimadooda loogu sugay bii'ada iyo xaaladay ku jireen iyo waxa soo gaadhay baa intaa ah walaa yukallifu allahu nafsan lawscaha intaasaa awooddooda noqotay mujtamaca marka waxaa lagula xisaabtamaa islaamnimadooda lagu sugaa gaalnimo loogu xukumaa hadday ku dhacaan wax maxaa soo gaadhay oo cilmi ah xataa masaa'isha ay inkirsan yihiin masaa'il waaweyn ha noqoto masaa'il muuqata ha noqoto laakiin haddaan xujaba soo gaadhin oo diin loo sharxin oo waxba loo sheegin inaad tidhahdo masaa'ishani waa masaa'il cadcad oo waqtigii saxaabada masaa'ilu daahiray ku jirta sacuudiga markaad tagto masaa'ilu daahiray ku jirta war soomaaliya markaan joogno masaa'ilu khafiyay ku jirtaa mujtamacanna sidiisuu u baahan yahay in loo fiiriyo magaalo heble markaan joogno masaa'il khafiyay ku jirtaa masaa'il heble markaan tagnana meel hebel markaan tagnana dacwi iyo cilmi baa ka kacay masaa'il daahiray ku jirtaa ma aha wax la yidhaahdo duhuurka iyo khafaagu wax iska joogtoo laazima maaha waa masala nisbiya alduhuur waalkhafaa waa nisbiya binisba ila alashkhaas binisba ila alamkina binisba ila alazmina takhtalif biikhtilaafiha masaladu marka fahamkeeda saxda ah taa iyadaa waa laakiin masaa'il daahira mar walba ma jiraan hadday taasi jiri lahayd salaadaa mar walba daahir noqon lahayd looguma cudurdaareen dadkaa laa ilaaha keliya looguma cudurdaareen jahli baa galay intaasaana gaadhay intay gaadhay baana lagula xisaabtamay intii diinka gaadhay baa lagula xisaabtamay ayib waxay ka mid tahay axaadiista kutusaysa masalada iyada xadiiskii daatu amwaat baa ka mid a ee caanka ahaa waxaa ka mid a xadiidkii uu u sujuuday mucaad ibnu jabal radi allahu tacala canhu ardaa uu nabiga u sujuuday sal alay wasalam kama fii sunan ibn maaja ibn xibaan iyo bayhaqi iyo keyrkood qisadu sidoo kale abu daawuudna way ku sugan tahay mucaad ibnu jabal radi allahu canhu wuxuu ka yimid shaam shaam markuu tegey wuxuu ugu tegey reer shaam gaalay ahaayeen nasaaray ahaayeen ayagoo culimmadoodii iyo madaxdoodii u sujuudahayuu soo arkay wuu soo noqday markuu yimid ayuu nebiga u sujuuday waa mucaad nebigu sujuud ula dhacay markaasuu nebigu wuxuu war ma cagtay wuxuu jecel markaasuu wuxuu rasuul ilaahayow kuwa meeshan uu soo arkay buuri oo madaxdooda iyo culimmadooda u sujuudahay adaa kaga habboon adaa in laguu sujuudo kaga habboon buuri waa u sujuuday nebiga sal alay slam rasuulku sal alay wasalam mucaadow gaal baa tahay kama bilaabin hadda masalada sujuudda oo qur-aanku wuxuu u taqriiriyey oo si cad u qeexay weliba qur-aankii makiga ahaa baa qeexay sujuudda inuu ilaahay leeyahy mucaad waa khaldamay nebigu sal alay slam waa u caddeey oo wuxuu laa tafcalu hayeelina cidaan allah inaa u sujuudina fainii low kuntu aamuran axada an yasjuda ligayr illah la amartu lmar'ata an tasjuda lisawjiha ruux un haddaan amri lahaa inay cid aan alla ahayn u sujuudo haweentaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuudo xaqa uu ku leeyahay weynankiisa dartii laakiin makhluuq looma sujuudo xataa nebi maxamed ahaade cidna looma sujuudo allah aan ka ahayn nebigu waa saxaye ma gaalaysiin mucaad maxaa loo gaalaysiin waaye loo xukumi waayey waxaa loo xukumi waayey mucaad mas'aladu waa ka qarsoontay nebiguna waa u cudur daaray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mucaad goor muu nool yahay wakhtigii nebiga mucaad waa ninkuu nebigu yidhi aclamu nnaasi bilxalaali waalxaraam dadka ninka ugu yaqaana xalaasha iyo xaaraamta waa mucaad buu nebigu yuri sal alay slam waa qaadigii nebigu yaman ugu diray aclamu saxaabuu ku jiraa masaladu waa ka qarsoontay masaladu hadday ka qarsoontay ruuxan iyo bii-ada iyo mujtamaca iyo ruuxa maxaa ka qarsoomi kara masalada waa in la fiiriyo ma aha keliyata inaad tidhaahdo uun muxuu ahaaye wax qarsoomi kara male sax maaha adilo fara badan bay leedahay xadiiskaasi caaridulcaaridul-jahliga ninka iskale iyo nusuustan aan sheegayo dhan ta'wiil buu mariyey culimmada qaarkoodna wuu ka soo guuriyey laakiin ra'yigaasi ra'yi sawaaba ma aha masaladaasi marka waa masalo muhim ah waxaa ka mid a maanica labaad waxa weeyaan waa gefka khaaa khaa khaa waxaa la yidhaahdaa ruuxu inuu wax rabo waxbaad u qasaday saad rabtay si aan ahayn bayna kaa noqotay khaa baa la yidhahda waxaad rabtay inaad khayr sheegto carabkii baa kaa booray ugaar baad shiishaysay ruux bini-aadoonadan ku talagelin bay xabaddii ku dhacday waa khaa ilaah caabud baad istiri way kula garab martay way kula khaldantay meel khaladay kula jiidhay adigana waa dadaalaysay khaa baa la yidhaahda ummaddanna khaa ilaahay waa ka kor qaaday allah qur-aanka muxuu ku yidhi laa tu'aakhidna in nasiina e aw akhta'naa allaw ha noo qabanin haddaan halmaanno ama ay sidaan ku talagallay si aan ahayn naga noqoto allah tabaaraka wa tacaala xadiiska saxiix muslim ku sugan ducada iyada ah halmaan iyo gaf aanaa ku talagelin allaw ha noo qabanin baryadaa markay muslimiintu ilaahay baryeen nebigu wuxuu yidhi allah wuxuu yidhi waan idinka yeelay facaltu waan yeelay idiin qaban maayo xadiiska nebiguna wuxuu ahaa ina allaha tajaawaza can ummatii alkhata'a wanisyaana ma stuhribu calayh ilaahay ummaddayda wuxuu u dhaafay wixii ku talagal la-aan uga dhaca halmaan wixii uga dhaca iyo wixii lagu qasbo saddexdaada ummaddayda loo qaban maayo dembi kuma leh in lagu gaalaysiiye iskaba dhaaf marka wixii si lama filaan ah ku dalagala-aan ah khaa ruuxa uga dhaca isagana wuxuu ka mid yahay khata'u min mawaanici takfiir buu ka mid yahay waxaa ka mid ah oo maanica saddexaadi uu yahay alikraah ruuxa in la qasbo haddii la qasbo oo gaalnimada lagu qasbo oo isagoo qalbigiisa iimaanku ku jiro oo wixii lagu qasbay sameeyo alla cay baa la yidhah waa lagu dili waad cayday sanamka u sujuud baa la yidhah ama waa lagu dili waad sujuudday nebiga wax ka sheeg baa la hadii kale waa lagu dili waad ka sheegtay waad gaalnibaad ku dhacday adoo qasban markaasi iyadana dembina kaa soo gaari maayo kuna gaaloobi mayse waxaa sharti ah in carabka iyo afka keliya ama ficilka keliya uu yahay qalbigaagu iimaankii ku sugan yahay leanna qalbigaaga cidina ma saamayn karto laakiin carabkaaga iyo xubnahaagaa la saamayn karaa la qasbi karaa qalbiga laakiin lama qasbi karo soo ma leanna maxaad ku haysataa qalbiga ilahay unbaa ogaan kara sooma marka waa midda qur-aanku sheegayo ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inun biliimaan ruuxii la qasbo oo qalbigiisa iimaanka ku xasiloo yahay mooyaane kaasi ma gaaloobaya waxay ku timid sababu nusuulka aayadda waxay ahayd abu cubayda iyo qeyrkiisa ay soo saareen maxamed ibni camaar ibnu yaasir ayaa aabbihii ka warinaya camaar ibnu yaasir wuxuu leeyahay mushrikiinta gaaladii quraysheed ayaa waxay qabteen camaar ibnu yaasir saxaabiga la dhihi jiray way ciqaabeen marka way dhibeen way garaaceen ilaa uu nebiga caayey nebigiiba caayey naftiisuu ku furanayaa waa la dilay waa la garaacay waa la dhibay aalihadoodii asnaamtii caabudi jireenna wuu ammaanay nebigana waxbuu ka sheegay asnaamtoodiina wuu ammaanay way daayeen marka fariid baa tahay bale waad fiicanta marba haddaad maxamedna wax ka sheegtay asnaamtanadiina aad waxuga ammaantay kac iska tag bale wuu soo tegey marka isagoo aad iyo aad u dhibsaday wuxuu sameeyey buu nebigu yidhi sal lla alay waslam markaasuu nebigu wuxuu yidhi maa waraa'aka yaa camaar camaarow maxaa kaa dambeeya maxaa maxaa jira markaasaa wuxuu yihi sharun yaa rasuul allah shar balaayaan waraabu rasuulilaahi balaayaa iga dambaysa oon ka imid maxay tahay wuxuu yidhi maa ta maa turigtu buu yidhi xataa niltu minka buu la ima daynin waa lay dilay waa lay garaacay ilaa aan adiga wax kaa sheegay buu ilaa aan wax kaa sheegay markaasaa rasuulku wuxu yhi sal l oo wadakartu aalihatahum bikhayr buu ilaahyadoodiina asnaamtoodiina weliba aan khayr ku sheegay buu oon ammaanay markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay slam kayfa tajidu qalbaka seed qalbigaaga ka dareemaysay markaa markaasaa wuxuu yidhi muطma'inan biliimaan qalbigaygu markaa iimaanku ku xasiloonaa shaki igagama jirin laakiin lafahaygaan ku furanaya nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam in caaduu facud buuhi hadday ku noqdaan inay ku ciqaabaan adiguna ku noqo inaad icaydo wax iga sheegto aslaamtoodana aad ammaanto si aad ugu fakato ku noqo adiguna lanna waxa weeyaan waa waa ruux la qasban waayo ruuxa qasbani marka ama la dilayo ama la xidhayo ama la dhibayo inuu gaalnimo ku hadlo ama sameeyo si isugu furto markaasi waxa weye ku gaaloobi maayo ikraahu waa sababka muxuu ahaayey saddexaad waa aarka isaga ah aarka hadda aan sheegnay waxaa soo saaray ibnu jariir ibnu sacd iyo bayhaqi iyo xaakim xaakimna wuxuu leeyahy waa saxiixu lisnaad dahabi baa ku waafaqay ibnu xajar wuxuu leeyahay aarka markuu sheegay kadib uruq badanoo mursal u yah oo isxoojinaysa bule aarka cilaa ku jirta lakin wuxuu leeyahy uruqdiisu way isxoojinaysaa aarkaasi macnaha sabanusuulka aayadda ku tusay waxaa ugu dambeeya kaga baxaya insha allahu tacala waqtigi waa dhammaaday maanica afraadi waxa weeye oo diidaya ruuxa in la gaalaysiiye haddii ku sugan yahay ruuxii inuu ta'wiil shubha ku dhalato aayad ama xadiis buu si xun u fahmay daliilkiibaa ku qalloocday feerahay ka gashay yani wixii qallooc kuu galay daliilkiibaa si qallooca u galay si qalloocu u fahmay wuxuu ka fahmay buu ku camalfalay ilaahay ateec buu isleeyahay daliilkuna macnahaas waa laga fahmi karaa waa ta'wiil saa'iqa oo muxtamil ah tiibaa ku bixisay inuu ku dhaco marka wax gaalnimo keenaysa waa loo cudurdaari oo shubhada gashay waa in laga saaro waa in loo saxo la yidhahdo warsaad mooday ma aha daliilkanna meeshaad u daliishatay ma aha ummadda maalan hadda ilaahay cid aan ahayn baryaysa ee dariiqooyinka taabacsan ee muxuu ahaaye waxaan kadaada diin loogu sheegay qur-aankay tegayaan adilla loo akhrinayaa wadaad baa u akhrinaya sunnadiibaa meelo looga soo jafjafayaa shubahaad baa lagu furayaa ayagiina dad wax xaqiijin kara ma aha dad wax hubin kara ma aha culimmadoodiina sidana wax uu sheegtay nebiguna muxuu yidhi ninkii fatwo loo fatwoodo dembiga waxaa iskale ninka u fatwooday ilan maxaa la yidhi haddaydaan wax garanaynin dadka wax garanaya weydiiya soo lama dheh caamayba muhimmaddiisu inuu caalimka weydiiyo waay caalimkii hadduu caamaygii kharibo dembiga waxaa iskale caalimka iskale caamaygu waa loo cudurdaari waana masaa-isha ay culimmadu yidhaahdaan muqallidka aan markaa makansanin inuu wax barto caalimkana weydiiyey waxay ka mid tahay asbaabta mawaanicda ko takfiirkay ka mid tahay shekhlislaam taymi culamo fara badan baa sheegay marka waxaa ka mid a mawaanicda ta'wiil ruuxa inuu ku dhasho daliilkeeduna waxa weeyaan muxuu ahaye hadalka culimmada waan soo gurin laha lakin waqtiga ayaa laakiin daliilka loo daliishado ee ugu cad waxaa ka mid a saxaabada qaar ka mid a saxaabada qaar ka mid a ayaa waxay cabbeen khamraday cabbeen wayna xalaashadeen khamradu xalaal bay noo tahay bay dheh ayb waana cabbeen waa la soo qabtay waa xilligii cumar cumar iyo saxaabadii waxay isla garteen hadday qiraan inay khamradu xaaraam tahay ay sidaa ku cabbeen saa hadday u qiraanna ha la jeedno hadday ku adkaystaan markii loo caddeeyo inay xalaal tahayna ha la laayo laakiin marka hore ha loo caddeeyo maxay deliishadeen ma taqaanaa aayad qur-aanaa si ugu qalloocantay saxaabadan aayadda qur-aanka ku jirta fii suurati almaa-ida miya laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fiima طacimuu إida ma اtaqow waaamanuu wacamiluu الصaalixaati uma اtaqow waaamanuu uma اtaqow waaxsanuu laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu صaalixaati junaax dadka iimaan iyo camal saalixa sameeyey korkooda dembi ma ahaanin wixii ay quutaan aduu bal aayadda ka faham marba haddii iimaan iyo camal saalixa lagaa helo waxaad quudato dembi kaa soo gaadhi maayo annagu ilaahayna waan rumaysannahay camal saalixana waan samaynaa khamraduna quudkay ka mid tahay dadka alla ka baqa way u bannaan tahay bay dheheen aayadda soo si khalada meel u bahmi laakiin aayadda markaad fiiriso fahamkaa la qalloocday mooy laakiin waa wax suuroobi kara waay a waxay cunaan baa la yidhi cabbitaankuna cuntaduu ka mid yahay iimaan iyo camal saalixa haddii laga helay waa idiin badantaa waxaad quudataan baa le dembina idinka soo gaari maa annagu ilaahayna waa rumaysannahay waajibaadkana waa gudanaa khamradana quudkay ka mid tahay waanan cabaynaa dembina nagaso waa xalaal bay noo tahay cumar iyo saxaabadu waxay isku waafaqeen nimankaa ha loo caddeeyo aayadda inay si xun u fahmeen oo wuxuu ku yidhi haddaad alla ka baqi lahaydeen khamrada maydaan cabdeen ila ladiina aam waxay ahayd laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fii maa tacimuu maxaa ka dambeeya idaa mattaqow hadday alla ka baqaan haddaad alla ka baqi lahaydeen khamrada maydaan cabdeen buuhi ha loo caddeeyo inay fahamkooda khaldamay hadday ku sii adkaystaan xalaalaysigana alla laayo waa gaalo markaa sooma leanna wax iska cad oo shareecadu diiday ninkii yidhahdo waa xalaal waa gaalnimo waa laysla ogolya hadday taa ku sii adkaystaan markii loo caddaeyo kadib alla laayo haddayse ka soo noqdaan xadda ha laga oofiyo mas'alada marka hore shubhada ha laga saaro sooma artaan wax gaalnimo keeni karay ku dhaceen laakiin maxaa gaalaysiintii looga baajiyey waxaa looga baajiyey nimankan ta'wiil iyo shubha ku dhacday falaa takfiira ila bacda iqaamati اlxuja wa isaalati shubha qaacidadu saas waa yani waxa ruuxan shubhada ku dhalatay hadday shubha keento oo wax uu deliishanayo oo nusuustii si xun uu fahmay waa in laga saaro shubhada oo ta'wiilkiisa meesha laga wax loo caddeeyo markaa kadib hadduu ku adkaystay gaalaysiintu imaanaysa dad fara badan oo maanta shirkiyaad iyo waxyaala gaalnimo keenaya ku jirana shubhaad baa ku dhashay aayad qur-aanuu keeni meesha xadiis buu keeni wadaad hore u yidhi buu keeni mid haddaba akrinahayuu sheegi middaaba taaganba hadda la taagan shubahaadkan marka dadka waa inaad u caddayso waa inaad qeexdo tafaasiirtan khaldan waa inaad saarto markaad saarta kadib oo shubahaadka dadka haysta iyo ta'wiilka ka saarto ayaa la gaalaysiin karaa hadday kusii adkaystaan laakiin dadkiioo ta'wiil ku mashquulsanoo balaayadana haysato in la gaalaysiiyo maanicana taagan mawaanicdu marka taasaa ka mida taqliidkaa ka mid oo hadda tilmaamaynay mawaanicda diidaysa ruuxa in la gaalaysiyo kuwaasaa ka mida jahligu waa diidaya ilaa la saaro waxaa diidaya khaطa waxaa diidaya ikraaha waxaa diidaya halmaanka waxaa diidaya hadalka ku talagal la-aantii ruuxa ka soo baxay farax baa ka dambatay xanaaq baa ka tambatay muxuu ahaayey waxaa ka tambatay murug baa ka tambadatay wuxuusan ku talagelin baa ka soo baxay gaalnimo ah ama wuu ku dhacay ma gaaloobayo soo garamaysaa ninkii nebigu sheegay sal lay wasalam oo muxuu ahaay isagoo socoto safaroo gaadiidkiisu u raraya meel bahgooyo cidlo a maraya ayaa hashii gaadiid u saarnaa sahaydu u saarnayd baa ka luntay raadi raadi raadi waa ka samray iska soo noqdo geed hoostiibuu iska seexday isagoo ku talagashan inuu iska dhinto meeshaa uu naftu kaga dhacdo markuu muddo bogtay oo uu indhaha kala qaaday buu wuxuu arkay hashiisiioo kor taagan sahaydiina u saaran tahay waxba luman markaasuu intuu farxii ka tambatay baa wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuka akhطa'a min shiddati اlfarx ilaahay adiguna addoonkaygiibaa tahay aniguna rabbigaagiibaan ahay muxuu rabay inuu dhaho ilaahow anna addoonkaagii baan ahay adna rabbigay baa tahay wixii baa iska dabamaray cadhadii baa ka tan badatayoo inqilaaq baa ku dhacay waa xidhmay isaga dhanba dad baa markay xanaaqaan waxa dhanba ka tegaya haweentii waa furahaya hadhow markaa tira war maxaad ku hadasha wallaahi inuun afkayga wax ka daldalmaya waan garan laakiin waxaan ku hadlay garan maahay wuxuu furayna waxba kama jiro gaalnimo hadduu ku kacana gaalnimadii socon mayso lianna inqilaaq baa ku dhacay murugta waraha faraha badan ee ruuxu ka tegsiisa waa la mid waxaa jira marka asbaab fara badan oo mawaanicoo noocaas oo shareecadu ictibaarisay oo adilo leh oo loo baahan yaha ruuxa marka la xukumayo ama daa'ifadiiyo kooxda la xukumayo in la qiimeeyo shuruudiina la qiimeeyo mawaanicdiina la qiimeeyo bii-ada la fiiriyo mujtamaca la fiiriyo maxaa gaadhay la fiiriyo maxaa ka qarsoon la fiiriyo maxaa muuqada la fiiriyo waxaasoo dhan yaa fiirin kara waay waxaa fiirin karaya ruux ahlul ijtihaad ah aqoonteedii leh waxaanoo shuruuda maxaa loo dhigay waa su-aal ah mas'aladan maxaa loo adkeeyey waxaa loo adkeeyey mas'alada waxaa ka laasimaysa axkaam aan sahlanayn waxaa ka laasimaysa kow ruuxii dhiiggiisii waa bannaanaanaya waxaa ka laasimaysaoo ka dhalanaysa xoolihiisii axkaam bay yeelan waxaa ka laasimaysa haweentiisii way kala furmi waxaa ka laasimay axkaam caruurtiisa ku tacalluqda axkaam fara badan baa ka laasimaysa markaad xukumayso waxaa marka qariiboo la yaab leh nin aan masaa'ilu salaa ka jawaabi karin oo masaa'ilu furitaan iyo guur markuu u baahdo sheekh hebel ha la ii raadiya dhihi telefoon diri oo markay mas'aladu jinaayaad gasho aan ka jawaabi karin oo dhihi sheekh hebel ha la ii raadiyo markay masaa'ilu takfiir timaadana ninkii maydaankaa iska lahaa ah aan looga soo dhowaan karin soo waxyaab lamaa war kuwanaa ka fudud salaada ka jawaab oo dalaaqa ka jawaab oo nikaaxa ka jawaab oo jinaayaadka ka jawaab kuwanaa ka fudud mas'alada gaalaysiinta haddaadan kuwaa ka jawaabi karoo sheekh u baahan tahay tanaa ka darane sheekha udaa culimada udaa laakiin tii halista ahayd ee khatarta ahayd biyo u kaban maayo waan kala fiiqahaya tii kaleetana sheekhabelha waa la soo weydiiyo orn kaafiya kala dheeri maayo wax isqabanaya ma ah isdiwaajiyada maanta jirtay ka mid tahay walaalayaal hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynaya kusoo ururinaya allah tabaaraka wa tacaala ummaddii ugu horraysay oo baabkaa ku fududaatay waa khawaarij u fiirsadana sida shareecadu ula dhaqantay khawaarij niman salaad badan nebigu wuxu uhi sal lay wasalam salaadiinna iyo salaadooda yuu ka hadlayaa saxaabadiisa ummadda raggii ugu salaad badnaa ugu cibaado badnaa buu la hadlayaa wuxuu idhi salaadiinni iyo salaadooda markaad isu fiirisaan salaadooda ma gaadhi kartaan soonkiinna iyo kooda ma gaadhi kartaan soonkooda qur-aan akhriskooda iyo kiinna ma gaadhi kartaan nimo cibaado aad ku gaadhaan ma aha nimankii nooca ahaa waa kuwaan ka soo hadallay nebigu inuu ku xukumay sidaa ahaa inay yihiin eyda ahlu naarka waraawi salaadii cibaadaadkii khayrkii runtii dagaalkii wanaaggii aawe waxaaso dhan maxaa isku fuufuuqsaday laba qodob bay galeen ayagoon ehel ee u ahayn bay dadkii gaalaysiiyeen waa qodob waxay ka dhaliyeen inay dhiigga bannaystaan waa qodobka labaad labadaa qodob baa khawaarij laga galay sababtuna maxay ahayd fiqiyo aqoon umaysan lahaynoo ayagoon aqoon lahaynoo xamaasaysanoo dhallinyaro ah xudahaau lasnaan fuqahaau muxuu ahaa yacni xudahaau lasnaan sufahaau laxlaam buu nabig sal l waa da'yar yihiin waana fudud yihiin maskax fudaydna waa qabaan hee waana da'yar yihiin fahamka diintuna halkaa uma dhaafin oo fuqaha ma aha fuqahana ma aha waayo aragna ma aha masaa-ishii ugu khatarsaynuna waa galeen masaa'il takfiir iyo masaa'il dimaa'ah halkaasaa khawaarij laga gaadhay salaadoodii uma shafiicin oo soonkii uma shafiicin oo xajkii faraha badnaa uma shafiicin oo cibaadaadkii badnaayo dadka ay la dheereen uma shafiicin la dheeraayeen xaggee laga galay baashanay galeen war meeshan war meel lagu gubtayee ka jooga war meeshan ummadaa ku halaagsamay ha fududaanina war dadkeeda u daaya war ehelkeeda uga dambeeya war meeshan wax idinkagama maqna meeshan hadday wax idinkaga maqan yihiin ninka maalinta qiyaamada allah uu weydiin doono oo dad gaalnimo mudan maxaad u gaalaysiin weyda dhihi doona waa ninka culimmada adoo dhallinyaro ah oon aqoonteedii lahayn oon fiqigeedii lahayn inaad ku urado oo aad ku dhiirato ood ku indha adegto oo lagaa qaban waayo oo ninkii kaala hadlana aad tiraado adiguna gaal maata qowlmansiisa waxa la yidhahdo man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir ninkaan gaalka gaalaysiinin isagaaba gaal ah war saas maya qaacidadu ma ahayn gaalnimada lagu muransan yahe lagaala doodsan yahay iyo muslimiin ma gaaloobeen mise ma gaaloobin laga hadlayo qaacidadu kuma imaanin man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir waxay ku timid gaalada gaalnimadoodu iska caddahay yahuud gaalo ma aha ninka yidhaahda waa gaaloobaya nasaara gaalo ma aha ninka yidhahda waa gaaloobaya laakiin ruux muslim ah ninkii ka dooda gaalaysiintiisa man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir qaacido saxsan maaha meesheedii ma aha meesheediiiyo booskeedii ma aha saas daraaddeed waxaan leeyahay dadkii iska lahaa iyo ehelkeeda ha loo daayo masaa-ishan wixii ka dayacma amaam allah iyagaa mas-uulka ah wixii la halleeyo iyagaa mas-uulka ah idinka laydin weydiin maayo idinka soo ma ah gaabsada waraxima allaahu man carafa qadra nafsihi allah u naxariisto nin qiyaastiisa yaqaana oo qadarkiisa yaqaan oo wuxuu gala iyo wuxuu gudo garan oo tabartiisa garanaya oo aqoontiisa ictiraafa ruuxa allah u naxariisto hada bilahi towfiiq wsal اllahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala ali w saxbi wslm